أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa weeraroo lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maydadka dad soomaali ah oo isku qoys ah ayaa laga helay dhismo ku yaala magaalada qaahirah ee caasimadda dalka masar madaxweynaha dowladda saliibiyadda kenya ayaa shaaca ka qaaday in kulan ay yeelan doonaan madaxa kooxda riddada iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxii hore ee kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad garguurte xilli ay kasii darayso xiisadda ka dhex aloolsan kooxda riddada iyo jubbaland munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryo iyo saldhigyo kufaarta iyo murtadiintu kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay bakool iyo shabeellada hoose oo wada ah wilaayaad dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee garoonka diyaaradaha degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada gedo geesiyada towxiidku waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbahare oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta xer koowaad ee degmada dinsoor sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada xudur waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmadaasi ciidamada mujaahidiinta oo wakhti walba heegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyay weeraro kala duwan oo allah fadligii khasaayar lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta mahadsanid yaasir maydadka dad soomaali ah oo isku qoys ah ayaa laga helay dhismo ku yaala magaalada qaahira ah ee caasimadda dalka masar nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo eegaya wararka naga soo gaaraya magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar ayaa sheegaya in meydadkooda la helay ugu yaraan lix ruux oo soomaali ah isku qoysna ahaa kuwaasoo degganaa hal guri dadkan waxay eheladooda ugu wardambaysay habeenkii jimcaha kolkaasoo la waayay xiriirkooda sida uu sheegay qof ehelkooda ahaa islamarkaana goobjoog u ahaa dhacdadan afar iyo labaatan saacadood kadib ayaa loogu tegey gurigii ay ka degnaayeen qaahira halkaasoo laga soo saaray meydadkooda sababta keentay geeridooda ayaa lagu sheegay inay neef ahaan u qaateen gaaska cuntada lagu kariyo oo ay ka seexdeen isagoo furan habeenkii xasan xuseen xirsi oo ka mid ahaa eelada musiibadan la kulmay goobjoogna u ahaa dhacdada ayaa faahfaahin ka bixiyey xilli uu warbaahinta la hadlayey sida ay wax u dhaceen isagoo dhanka kalena tilmaamay in dadka dhintay ay dhowaan uun soo degeen dalka masar qaarkood ayaa ka tegay gudaha dalka soomaaliya halka kuwo kalena ay ka yimaadeen waddanka turkiga waxay wuxu dhaceen inina walaalnay oo halkan dhakhtar loo keenay waxaa hayay inanu dhalay iyo inantiisa iyo laba ciyaala dhashay iyo ninka inantiisa qaba ma garat habeenkii markay seexdeen wax hadala waan ka weynay khad kuma jiraan lambarkoodii si walba haddaad wacdo ma dhacayo albaabka dad garacda ma furayo markaa waan shakinay adugu dadaal dheer iyo baaditoon dheer oo aanu galnay kadib akhiiran albaabkii waan jabinay lixdii qof oo maydo gurigi dhex yaalaan ugu tagtay jimcihii baa cid ugu dambaysay ilaa geli habeennimadii markii jimcuhu soo gelayay ilaa yani gelinkii hore jimcaha markan waayey aad baan ugu noqnoqday albaabkan garaacay albaabkan garaacay maqribkii markay ahayd ayaan albaabkii jabinay waxaan ugu tagnay dad lixdii qof oo mayda waxay ahaayeen oday iyo wiiluu dhalay iyo inanuu dhalay iyo inantu laba wiilay dhashay iyo ninkii inanta qabay sirada waxaa sababtay gaasta oo furan ayay ka seexdeen marka dowladdu way timi dowladda masar way timi si walba waa loo baadhay ilaa caafimaadkii baa yimi waxaa la sababay inay gaastaasi guriga ku furantay kadib gaastu markay furantay gurigay qabsataa qofka hawadii buu jiidaya jiidaya jiidaya dhammaan jirka dhiigga oo dhan bay xidhaysaa akhiiran wadnuun baa iskaa taagayo iyo neerfaa adigaa dhintay marka odayga iyo inanka uu sodonka u yahay labadaa qof baa yaro galgashay iyo inan yar mooyaane inanta iyo inan yar bartii ay jiifeen bay ku dhinteen iyo wiilkii roonaa ee odaygu dhalay inanta iyo labada caruur ay dhashay waxay kusoo gureen turkiga si ay aabaheed masar ugu hayso odayga iyo inankuna wadankii bay ka yimaadeen maahan markii ugu horreysay dhacdo noocan oo kale ay la kulmaan soomaalida ku dhaqan oo qurbaha inta badan gaaska cuntada lagu karsado ayaa dhibaatooyin kala duwan lagala kulmaa haddii marka aan laga taxadirin ama markii la isticmaalo kadib aan la xirin magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale oo waaweyn oo dalka soomaaliya ayaa si aada xilligan looga isticmaalaa gaaska cuntada lagu karsado balse dhibaatada ayaa inta badan waxay asiibtaa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan ee gaaskan isticmaala mahadsanid abushayba madaxweynaha dowladda salibiyadda kenya ayaa shaaca ka qaaday in kulan ay yeelan doonaan madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed wariyaheenna abu xasaan ayaa si anbaqaadaya warkaasi madaxweynaha dowladda salibiyadda ee kenya william ruuto oo ka hadlayay shir madaxeedka waxa loogu yeedha dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga afrika oo lagu qabtay dalka tanzaniya ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynayaasha uganda iyo soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ay yeelan doonaan kulan ku saabsan xiisadda geeska between president museveni myself my brother hassan sheikh and the prime minister abiy we are planning to have a meeting
madaxweyne museveni aniga walaalkay xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abey waxaan qorsheynaynaa inaan kulan yeelanno si aan u yareyno xiisadda hadda ka taagan geeska afrika sababtoo ah xasiloonnida soomaaliya waxay gacan weyn ka geysanaysaa xasiloonnida gobolkeenna iyo inay horumaraan oo ay kobac sameeyaan ganacsiyadeenna iyo maalgashatadeennuba
ruutu ma sheegin goorta iyo halka uu kulanka ka qabsoomi doono balse waxa uu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo si kafool kafool ay isku hor fadhiistaan labada dhinac tan iyo intii uu shaacbaxay khilaafkii ka dhashay heshiiskii m o g-ga ee abeey iyo biixi ay saxiixdeen isku dayo dhowr ah oo horey ay u galeen dalal ay ka mid yihiin kenya iyo turkiga ayaa dhammaantood ku soo dhammaaday fashil kadib markii itoobiya ay ku adkaysatay go-aankii iyo heshiiskii is-afgaradka ah ee ay la gashay somalilan kaas oo ay ku rabtay inay ku qaadata qayb ka mid a badda iyo barriga soomaaliya khudbado dhowra oo xasan sheikh uu kaga hadlay xiisadda iyo damaca itoobiya ayaa muujinayay in qaadashada itoobiya ee badda soomaaliya aanu waxba ka qabin balse uu si adag uga soo horjeestay heshiis isaga aanu qayb ka ahayn mahadsanid abu xasaan madaxii hore ee kooxda ridada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad garguurte xilli ay kasii darayso xiisadda ka dhex aloolsan kooxda ridada iyo jubbaland cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoosi ambaqaadaya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa mar kale eedeymo kulul u jeediyey xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya kaasi oo dhex maquurinaya muwjado siyaasadeed shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda ridada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in xasan garguurte uu abaabulayo dagaal ka dhan ah axmed midoobe dagaalkaas oo uu sheegay inuu isku bedeli doono mid beeleed oo halis badan sida uu hadalka u dhigay xasan garguurte ayuu ku safeeyey nin ku socda siyaasad qaraska xornimo ah wuxuuna mar kale ugu baaqay inuu ka fiirsado dagaalka uu ka abaabulayo deegaanka raaskambooni shariif murtad ayaa si aad ah u dhaliilay tallaabada ciidamada loogu daabulay deegaano ka tirsan gedo iyo jubbada hoose wuxuuna siyaasigani taageero u muujiyey axmed madoobe oo mar kale bishii lasoo dhaafay isku caleema saaray madaxweynaha maamulka shaadalo dirirka jubbaland haddii maanta maamul goboleed aad tidhaahdaa lasoo xiro oo waaran u jarto oo ciidan u dirto maxaa dhacaya ii sheegi kara waxaa dhacaya in laysdilo wax kaloo dhici kara ma jira marka in laysdilo guusha ka imaanaysa maxay tahay waana ognaa dalkan sida isu saaran yahay yaa reer hebeley waxaan ahayn miyaa ka imaanaya yaa reer hebeley ma ka guulaysan karnaa kuma guulaysan karno soddonkii sanoo lasoo dhaafay soo kama dhergin yaa reer hebelehay meesha ayna geysa sooma arkin soomaa inaan joojino waa inaan joojinaa axmed midoobe oo ah hogaamiyaha maamulka ashaadala dirirka jubbaland ayaa jimcihii lasoo dhaafay sheegay in ay shan iyo toban maalmood u qabanayaan ciidamada diyaaradaha lagu geeyey raaskambooni haddii ay dib ugu laaban waayaan muqdishona ay dagaal ku qaadayaan xasan gurguurte ayaa sanadihii uu mucaaradka ku ahaa farmaajo wuxuu si aada uga soo horjeeday diyaaradihii ciidamada lagu geen jiray gedo si ay u majaxaabiyaan nidaamka axmed midoobe ee uu hadda la diriirsan yahay aadayna warac kale loo adeeyo war ciidamada inta laga daabulo halkaa gada la geeyey gada ma muxuu ahay ma dhul amxaara degan tahay mase dhul cadow kale uu degan yahay waay dadka inay caburiyaan u jooga inta ka daabul xagga geey kuwo kale soomaali ah ku dil inta ka qaad xagga geey xamar jidadkiisa kusoo baxa warbaha ilaahay yaqaan bes waaye dadkaan fartaa gaarta markaan ka bacdiye yaan qarax laga sugin inay qarxaan yaan laga sugin mugay qarxaan qarxay maray qarxeen soddon sano nagu qaadatay mar kale yaana lagu qarxinin dadkan xiisada u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka gaalaraaca jubbaland ayaa marba marka kasii dambaysa sii xoogaysanaysa iyadoo ay suurtagal tahay inuu qarxo dagaal dhex mara labada dhinac mahadsanid caliyare ugu dambeyntii munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون munaasabadan oo ahayd mid lagu sagootinayay shan iyo toban arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho oo xifdiyey qur-aanka kariimka ah kana qalanjebiyey madarasada alraxmaha ee barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa sharciga ah ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday masjidka alraxmaha ee deegaankaas waxaana xafladda kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sheekh axmed deereh oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn ugu dheeraaday fadliga qur-aanka iyo qofkii bartaa oo ku camalfalaa waxaa farxad weyn noo ah iyo fadli ilaahay subxaana wa tacaala marka hore aan ku mahadinaynaa waxaan isugu nimid inuu yahay xaflad qur-aan ilmo ay dhammeeyeen magaalada show marka waana shukri weyn dadka muslimiinta ah lagu leeyahay shayga u fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala uu samada ka keenay waa kitaabka ilaahay waxaan leeyahay horta marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala xarakada wuxuu tusiyey in kor loo qaada kitaabkii qur-aanka ahaa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala macallimiintii ilmaha qur-aanka u dhigay ilaahay ha barakeeyo kitaabkooda midigta allaha ka siiyo iyo dadkii carruurtaa dhalay aabbiya hooyaba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku toosiyey inay diintooda baraan ilmahaas macalin cali maxamed cusmaan oo ah macalinka madarasada alraxma ee deegaanka show oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey maraaxisha ay soo martay madarasada madarasadan ee madarasuraxma dafcadii ugu horraysay weeyaan waxaa la soo bandhigay ood arkaysaan madarasada waxay furun tahay afar sana iyo afar bilood allah mahad iska leh allihii na waafujiyey insha allahu tacaala ardaydaas waa tii koowaad dafcadii koowaad waayo waxay ka qalan jibisay madarasuraxma ardaydaasi aniga keligay ma aana ku dadaalin waalidiintii dhashay aad bay ugu dadaaleen waan ugu mahad celinayaa dadaalkii ay ku dadaaleen afartaas sana iyo afartaas bilood ardaydaasi mataan juhdiga ay geliyeen waalidiinta aad baan ugu mahad celinayaa madarasada waxaa mataqaanaa la soo galaa subaxdii laba iyo tobanka oo nusaac dhiman ama laba iyo tobanka aakhir ayaa la soo galaa waxaa ka baxa qur'aanka iyo culuumtiisa allah mahad iska leh mid ka mid ah waalidiinta ay ubadkooda xifdiyeen qur-aanka kariimka ayaa macalin cali kaga mahad celiyey juhdiga uu geliyey ardayda ka qalin jabisay madarasada kolley waxaa farxad iyo khayr iyo nooe xafladan ay ilmaheenna ku qalin jibiyeen qur-aankiisa kariimka ee aan ku barannay waa wax aad iyo aad u weyn waxa koonkan lagu maamula uu koonkan ku taagan yahay ee waa qur-aanka marka jazaakum allahu khayran kolley un xafladan yar waxaan u dhiganay waxay un ahayd dadka waxa waaye inaan ka helna duco iyo dardaaran duco iyo dardaaran inaan ka helna macallimiinteenna khayr allaha siiya ilmaheenna way ku soo dadaaleen sida inaad u jeedina mirahaas ayaa ka yimid qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka show oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn ula dardaarmay macalinka madarasada iyo waalidiinta ubadkooda ka qalanjabiyey dugsiga alraxma waxaa ilaahay xamdigiisa maanta oo xaflad qur'aan oo qalanjibinaysa la dhigay ilaahay mahaddiisa ayaan leenahay waxaan u ducaynaynaa waalidiintii iyo macallimiintii oo juhdigan aad soo gelisay ciyaalkaan soo gelisay oo maanta qalinjibintooda aan taagannahay ayagana waxaan leenahay mahad ha idinka gaarta ilaahayna abaalkiinna ha ka dhigo jannata fardows ha ka dhigaan leenahay waxaa kaloon la hadlayaa dadka deegaanka oo deggan khaasatan macallimiinta waxaan ka rabnaa ku dayasho wacan sidau macallinkeenna oo u soo diyaariyey xafladan iyo qor-aankan qalinjibinta uu soo diyaariyey ayagana inay ku daydaan ayaan maxaatooda rajaynaynaa diinta iyo camalka ayaa islaasimo diin aan camal lahayn wax ma tarto camal aan diin lahaynna wax ma taro macallin iyo mutacalimna way islaasimaan macallin aan arday lahaynna wax ma taro arday aan macallin lahaynna wax ma taro hadafka qofka uu leeyahay iyo maxaa yeelay iyo diintiisana waa inay iswaafaqaan caaisha baa la weydiye nabigeenna akhlaaqdiisii markaasay waxay leedahay khulquhu alqur'aan shan iyo tobanka arday ee ka qalanjabisay madarasada alraxma ee deegaanka show ayaa ah dufcadii koowaad ee laga sagootiya madarasada alraxma oo ka mid ah madaarista ugu tayada wanaagsan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu